أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نعتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa arbaco shan iyo tobanka bisha barakaysan ee ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa galay maalintii shanaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaallada culus mid ka mida wargeysyada dalka itoobiya ayaa daabacay inay jirto cabsi ku aadan in iiraan ama xuutiyiinta ay gantaallo ku garaacaan dekedda berbera ee waqooyiga dalka soomaaliya howlgallo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya saraakiil ka tirsaneyd maamul goboleedka gaala raaca ee koonfur galbeed ayaa u goostay dhanka mucaaradka maamulkaas wilaayada islaamiga ee baay ayaa diya u kala qaaday laba beelood oo walaala ah oo ka mida beelaha waladega wilaayadaas khilaafka u dhexeeya murtadiinta ayaa sii xoogaystay iyagoona warbaahinta isku marinaya eedeemo kala duwan أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka u dhexeeya iiraan iyo maraykanka iyo yuhuudda ayaa galay maalintii shanaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaallada culus haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaas waxaan goordhow ka wareysannay walaalkeen nuur cali warsame abuushayba aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abuuxasan bismillaahi araxmaan araxiim sida lawada ogyahayba dagaalka ka dhexeeya iiraan oo dhinaca iyo maraykanka iyo isbahaysiga kale oo yuhuudda hormuudka ka tahay waxa uu galay maalintiisii shanaad afar labaatankii saaci lasoo dhaafay waxaa dhacay duqeymo xoogan oo ay isweydaarsadeen iiraaniyiinta iyo yuhuud iyo maraykanka xasanow waxaa jirta gantaallada iiraaniyiintu inay gaareen magaalooyin kala duwan sida dhulka xoogga ay ku haystaan yuhuudda oo ay ka mid tahay talaabiib qudus iyo weliba ramalah iyadoo la arkayey bartilmaameedyo ay duqeeyeen iiraaniyiinta oo magaalooyinkaasi ka mid ah oo xulic xooggan uu ka baxyo taasi mid lamid ah xasaanow iiraaniyiintu waxa ay diyaaradaha daroonka isqarxiya ku weerareen qunsuliyadda maraykanka ee dubay waxaana la arkayay hulac ka baxay qunsuliyaddaasi islamarkaana si xogan ay u gubanayso sidoo kale ciidanka ilaalada kacaanka iiraan kuwa loogu yeero ayaa weeraro daroon ah ku qaaday kooxo mucaaradka kurdiga ah oo iiraani ah oo ku sugan waqooyiga ciraaq waxaa la tilmaamay inay bartilmaameedsadeen gantaalada iiraaniyiintu saldhigyada kooxaha loogu yeero k d b i iyo kuwo kale oo ku dhow erbil iyo sulaymaani ah qorshe cusub ayuu wadaa maraykanka ah oo uu ku doonayo in kooxahani uu u adeegsado si ay jihad dagaal oo dhanka dhulka ugu furaan iiraan islamarkaana u xoojiyaan ololaha duqeymaha ee ka socda gudaha iiraan muuqaalo kaloo la baahiyey ayaa sheegaya talaabiib oo holcaysa kadib markii gantaalo ay ku garaaceen iiraaniyiinta maraykanka sidoo kale waxa uu qirtay tabardarida la soo deristay iyo awoodda iiraan ee hubka ay ku soo saarayso sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda maraykanka gaalka lagu magacaabo marco rubio ayaa qirtay tabardarada maraykanka iyo awoodda ay leeyihiin warshadaha hubka sameeya ee jamhuuriyadda iiraan wuxuu yidhi iiraaniyiintu waxa ay bishii soo saari karaan in ka badan boqol gantaal oo balastiig ah halka annaguna aan soo saarno buu yidhi lix ilaa iyo toddoba unug oo ka hortaga waxayna haystaan kumnaan diyaaradood oo qaadi karaa weerar haljoha ah saacadihii lasoo dhaafay militariga iiraan waxa ay sheegeen islamarkaana ay xaqiijiyeen in gantaalo ay la heleen saldhigga cirka maraykanka ee alcudayd ah ee ku yaalla qatar balse khasaaraha rasmiga oo ka dhashay ilaa iyo iminka lama sheegin waxaana la arkayey uuro ka baxaysa saldhiggaasi kadib muuqaalo laga duubay xilligii duqayntu ay ku dhacaysay sidoo kale iiraaniyiintu saacadihii lasoo dhaafay waxa ay duqeeyeen xarunta saliidda alfujayrah oo ku yaala dalka isutaga imaaraadka carabta goobtaasi ayaa la sheegay in si toos ah uu gantaalku u haleelay bakhaar lagu kaydiyo shidaalka oo ku yaala dekedda weyn ee fujayrah waxaana la arkayey muuqaal tilmaamaya hulaca iyo uurada ka bixaysa bakhaarkaasi gantaalada lala helay warbixin lagu qoray warbaahinta maraykanka ayaa lagu sheegay in hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i eda ay hubaynayso maleeshiyaadka kurdiyiinta si ay u kiciyaan kacdoon ka dhaca gudaha dalka iiraan iyadoo maamulkaas libiga trumpna uu wadahadallo xoogan uu la leeyahay kooxaha mucaaradka iiraan iyo hogaamiyaasha kurdiga ee ka dhisan waqooyiga dalka ciraaq si loo taageero milatariga kooxaha hubaysan ee kurdiyiinta ayaa waxay haystaan kumanaan dagaalyahan oo ku sugan xadka u dhexeeya ciraaq iyo iiraan dhowr kooxood ayaa soo saaray war-saxaafadeedyo muujinaya in tallaabo la qaadi karo iyagoo sidoo kalena ugu baaqay ciidamada milatariga iiraan inay ka goostaan dowladdooda ilaalada kacanka iiraan oo arrintaasi ka warhelay ayaa durba waxay bilaabeen in weerar cirka ah oo ay ku fulinayaan diyaaradaha aan duulyaha lahayn ku qaadeen kooxahani sarkaal sare oo kurdi ah ayaa waxa uu sheegay howlgal dhanka dhulka ah oo ka dhaca galbeedka iiraan inuu suurtagal yahay iyadoo ay taageero ka helayaan maraykanka iyo israa'iil eexasaano adigoo mahadsan macluumo ayaa waxay sheegaysaa in khubarada iiraan ay sameeyeen codbixin taasoo lagu doortay hogaamiye sare oo cusub kaasoo lagu bedelay jegada aayatullaahi khamanaay inkastoo la sheegay in dhismaha guddiga ee magaalada qum la weeraray wax kulan ah halkaasi laguma qaban codbixintuna waxay ka socotay baa layidhi qaab fogaan arag ah sababo la xiriira amniga wararkii ugu dambeeyey ayaa waxay sheegayaan in khubarada iiraan ay u doorteen majtaba khomaney oo ah wiilka aayatullah cali khomaney inuu noqdo hogaamiyaha sare ee dalkaasi iiraan eexasano waxaa jirta in maraykanka dhiigbax dhinaca dhaqaalaha uu ku socdo dagaalka uu kula jiro iiraan darteed tusaale ahaan dhanka istiraatiijiyadda dagaalka haddii la eego iiraaniyiintu waxay ku soo weeraraan saldhigyada maraykanka ah diyaarad daroon ah oo nooca shaaheed lagu magacaabo ah qiimaha diyaaraddaasi ayaa la sheegay inay u dhexayso labaatan ilaa iyo konton kun oo dollar maraykankuna wuxuu ridaa gantaal batriyot ah oo qiimihiisu gaarayo hal milyan mararka qaarna dhowr gantaal si uu u soo rido daroonkaas iiraaniyiintu waxay soo saaraan ilaa iyo shan boqol oo daroon maalintii waxayna kayd ahaan u haystaan sida la sheegay siddeed kun halkaasna waxaad ka garan kartaa farqiga jira daroontu qiimo jaban ayay joogtaa halka gantaalada difaaca ay qaali yihiin uu maraykanku adeegsado taasina waa istiraatiijiyada dagaalka oo marka dambe ku qasbi karta trump inuu isdhiibo waana guusha iiraan ee ay u baahan tahay xilliga adkaysiga mahadsanid abushayba mid ka mida wargeysyada dalka itoobiya ayaa daabacay inay jirto cabsi ku aadan in iiraan ama xuutiyiinta ay gantaallo ku garaacaan dekedda berbera ee waqooyiga dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya xilli dagaallo culus ay ka holcayaan bariga dhexe ayaa waxaa soo baxaya oo darasyo tilmaamaya in dagaalladaasi ay ku fidaan dhinaca soomaaliya gaar ahaan xeebta magaalada berbera oo ku taal deegaanada uu ka aramiya maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan wargeeska itoobiyaanka ah ee adis standard ayaa sheegay in aqoonsiga yuhuudda ay siisay somalilan uu khatar ku keeni karo dekedda berbera maadaama dagaalka lagu qaaday iiraan uu ku fidi karo danaha yuhuudda ee gobolka cabdimaalik al xuuti oo ah hogaamiyaha kooxda fallaagada xuutiyiinta ee yeman ee ay taageerto iiraan oo haatan ku jira diyaargarow dagaal ayaa horay uga digay in joogitaan kasta oo yuhuuddu ay ku yeelato somalilan loo tixgelin doono bartilmaameed ciidan wuxuu sheegay in imaaraadka carabta oo ay ku hoobanayaan diyaaradaha daroniska iyo gantaalada iiraan keliya aanu maamulin dekedda berbera balse uu sidoo kale leeyahay saldhig ciidan oo u dhow dekedda kaas oo uu dhowaan ballaariyey runtii ma garanayo waxaa halkaas ka socda mararka qaarkood waxaa yimaadeen labaatan diyaaradood muddo toddobaad gudihiis ah ayuu yidhi shaqaale ka tirsan shirkadda imaaraadka ee d b wor kaas oo ku hadlayay magac qarsoodi ah wargeesku wuxuu tilmaamay in falanqayaashu ay sheegayaan in imaaraadku uu door muhiim ah ka ciyaaray aqoonsiga sahayanada ee somalilan waxaana suurtagal ah ayuu yidhi in ciidamada yuhuuddu ay horayba ugu sugnaayeen saldhigga ciidan ee ku yaalla berbera waxaa jira mala'awaal siyaasadeed oo la aaminsan yahay oo ah inuu jiro joogitaan militari ama mid amni oo yuhuudda uu horay dalka ugu sugnaa ayuu yidhi diblomaasi reer galbeed ah oo u sheegay e f b isagoo codsaday inaan magaciisa la sheegin iskaashi kasta oo ciidan oo maamuladani ay yeeshaan ayuu wargeesku tilmaamay in mar walba uu ahaan doono mid qarsoodi ah wuxuuna xusay in haddii uu xaqiiq noqdo joogitaanka ciidanka yuhuudda ay dekedda berbere noqon doonto mid u nugul gantaalada xuutiyiinta iyo iiraan xogta uu wargeeskani soo gudbiyey ayaa imaanaysa xilli uu cirka isku sii shareeray dagaalka imaaraadka islamarkaana maamulka dabadhilifka ah ee somalilan uu shaaca ka qaaday inuu ka soo hor jeedo weerarada iiraan ay ku qaaday imaaraadka iyo guud ahaan dalalka khaliijka mahadsanid yaasir howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal ay ka fuliyeen degmada afgooye waxay ku dileen askari ka tirsanaa murtadiinta oo lagu magacaabi jiray cali muudey sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn oo hoostaga degmada buulamareer ee shabeellada hoose saraakiil ka tirsaneyd maamul goboleedka gaalaraaca ee koonfur galbeed ayaa u goostay dhanka mucaaradka maamulkaas marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in tubnaan askar iyo saraakiil ah oo ka tirsan maamulka ashaadula dirarka ah ee koonfur galbeed ay goosteen ayna ku biireen dhanka maleeshiyaadka mucaaradka ah guddoomiyihii maxkamadda daaquudka maamulka ridada koonfur galbeed iyo ciidamuhu wato ayaa ku biiray maleeshiyaadka mucaaradka ah ee saldhigyada ka samaystay duleedka magaalada baydhabo cabdulaahi macad ibraahim oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in isaga iyo maleeshiyaad daacad uu ahaa cabdicasiis lafta gareen ay soo goosteen ayna qayb ka noqon doonaan abaabulada dagaal ee lagu doonayay in lagu rido maamulka sida uu hadalka u dhigay sibisin argahaytan baydhabo walmaakeraai gudoomiyihii maxkamadda ama heer ilaalihii sibilan kasaw galantay buteeda surinyi gabalkii maylailaan kutabaha dogi iyo yaalkii shay hilkalan dhadhiiba ilailaan kutabaha
barnamada halka jara ila kuleelala jooga wilka haya geegankooy si wanaagsanan lahayn dhawaay sida abalkii gudoomiyaha sheegahay marka dad badanoo walaala ee badan haydhawaayeen gacmo furaan haydhawaay runtii insha allah may rajeeyeen dadka walaalada ah bay dhowr hogaama inka bashaarayaane dii waqti dhow inisa xurriyadda ay ka tamashleey doonaan oo magaaladaasoo yani galanta dadku xaq u durishay galantu ka nagda doonta mid ilaa adkani marka sataylelaha dhawaay dulmaga meelala kaxaaya khaasatan maxkamado aan baxda garsoorka kuma tahay dhibaatooyin badan dadka la kasoo biyahay dhulbooba la wada waxyaalo badan la soo biyahay marka waxyaalahaas oo dhan dukumiintii socda oo ahaa dukumiintii socda ayaa ahaa dhalinyaradii runtii lakadiirsidaay reer beed oo dhan kadiirsidaayeen boqol roobert ubatihaan linkadiirsidaay yaa geerkankooy waraysay badan oo arag doontaan waxyaalo badan oo kulley dukumiintii badan ahaay hadala doona dad badan oo dulme meelo kahaay badan oo oga sir badan ahaay marka insha allah intaas o dhan gadaana kala doon biilaahi alkariim xilli kuleela laka jara wararka ayaa intaas ku daray in kala shaki xoogan uu soo kala dhex galay madaxda maamulka ridada koonfur galbeed waxayna dhinacyadu wadaan abaabulle xoogan oo isugu diyaarinayaan dagaalkama dambaysa ah mahadsanid marwan ugu dambayntiina khilaafka u dhexeeya murtadiinta ayaa sii xoogaystay iyadoona warbaahinta ay isku marinayaan eedeemo kala duwan cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya saacadihii la soo dhaafay waxaa sii kordhay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya murtadiinta kadib markii la shaaciyey in kulan ay maanta yeelan doonaan baarlamaanka riddada lagu ansixin doono wax kabeddel lagu samaynayo dastuurka riddada baarlamaanka riddada ayaa lagu wargeliyey in maanta ay ka soo qaybgalaan kulankani waxaana arrintaasi sii kordhisay khilaafka murtadiinta kooxda riddada soomaaliya ayaa maalmo ka hor hawada ka soo celisay diyaarad sidee xildhibaano ka soo jeeda maamulka riddada ee puntland kuwaasi oo doonayay inay tagaan magaalada garowe xildhibaanadaasi oo hadda ku sugan hoteel ku yaala garoonka muqdisho ayaa ilaa haatan kooxda riddada soomaaliya u diidan tahay inay ka duulaan garoonka muqdisho xilli kooxda riddada ay doonayso in xildhibaanadaasi ay buuxiyaan kooramka baarlamaanka si kulanka maanta ay uga ansixiyaan wax ka beddelka dastuurka riddada tallaabadaasi ay qaaday kooxda riddada soomaaliya ayaa waxaa ka hadlay mucaaradka riddada kuwaasi oo sheegay inay tahay afduub iyo juujuub ay ku haysato kooxda riddada soomaaliya xildhibaanadan waa kan shariif murtad oo arrimahaasi ka hadlaya qofku hadduu waxalaynayo ugu yaraan waxyaabaha kale oo dhibaatada wax ka sii dhibaato badan inuusa samayna fiican marka awalan kooram laisweydiinaynin habdhac laisweydiinaynin marka waxay ahayd walba beentooda inay iska sheegtaan maanta waxay ku soo daraan inay dad celiyaan marka maxaa soo kordhayay xildhibaanada halkaanay fadhiyaan horena waa loogu diiday inay galaan baarlamaanka aragtidooda siyaasiga darteeda haddana waxaa laga celiyey guryahoodii arrintaas marka arrin u shaqaynaysa dowladnimada ma aha marka waxaan leenahay madaxweynaha iyo dowladda dhammaan awoodda laydiin siiye dalka inaad ku maamushiin xaq uma lihdiina dadka inaad ku dhibtiin oo sharciga ku jebisiin oo waxaad doontiin aad ku samaysiin dadka soomaaliyeed waxay la socdaan dastuurkan sida hadda looga shaqaynaayo iyo dadka la jujuubaayo iyo kuwa eh, ballanqaadyada beenta loo fidinayo intaba waa la ogyahay lama oga sida uu xaalka noqon doono haddii baarlamaanka riddada ay maanta meelmariyaan wax kabeddelka dastuurka riddada taasoo la filayo inay sii huriso khilaafka murtadiinta ka dhexeeya mahadsanid cabdiqani warbixinta cabdiqani waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu